barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban iyo efmiyada geeska afrika caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan v o a somaly com kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa duurnimo talaadaha afariyo tobanka bisha abriil sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duurnimo halkan washingtonna waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobadaad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhallinyaro isbitaalka boorama gaarsiiyey qalab caafimaad waxqabadkii koowaadaanu qabanay bishan wuxuu ahaa ogsajiin aan usoo iibinay dhakhtarka boorama afar xabo afartaasina faa'iidada ay leedahay waa la ogaanaya oo dadku ay u bogeen inay waxtar u leedahay maadaama waddiyadii marka ka jiro xanuun la yidhahdo coronavirus markii horena ay jirtay ogsajiin la'aan isbitaalka boorama waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyarada ka shaqaysa wax soo saarka beeraha laascaanood kaalimihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn baryowa xiisaajay wadnayaana isu xiisay wiilashii isu ooy wakhtigaa isu xiray
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa balse markan ku soo dhowaada warkii caalamka waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa u arkay in guddoomiyaasha gobolladu aanay awood u lahayn hase yeeshee uu isagu leeyahay awoodda kaba dambaysta ah ee lagu soo afjarayo amarka ah in dadku ay guryaha joogaan iyo weliba haddii dib loo furayo dhaqaalaha waddankan maraykanka madaxweyne trump oo ka jawaabayay su-aal v o a ay weydiisay oo ku aadanayd in gobolladu ay si iskooda u samaysanayaan qorshayaashooda taasi oo ka hor imanaysa awooddiisa uu ku shaaciyey ama uu ku raba in dalka dib loogu furo howlihiisa xilli xanuunka covid sagaal iyo toban u baahayay ayaa sheegay in aanay waxba samayn karin ilaa ay helaan ansixinta madaxweynaha maraykanka dhinaca kalena guddoomiyaha gobolka new york andrew cumo oo siyeenan u warramay hadalkana madaxweyne trump kadib ayaa dhinaciisa sheegay in madaxweynuhu aanu awoodda oo dhan lahayn oo dastuur jiro islamarkaana aanu dalku boqor lahayn senatarka laga soo doorto gobolka vermont ee wadalkan maraykanka senator bernie sanders ayaa taageeray musharaxnimada joe biden ee xisbiga dimuqraadiga iyadoo taageeradiisanna uu shaaciyey saacado un ka hor inta aana biden loogu dhawaaqin inuu ku guulaystay natiijada doorashadii hordhacay ahayd ee ka dhacday gobolka wisconsin bernie sanders oo joe biden hanaan maqal iyo muuqaala kula hadlayay ayaa sheegay inay rabaan in madaxweyne trump xukunkiisa hal muddo xileed lagu soo koobo ayna doonayaan in biden uu aqalka cad tago islamarkaana uu arrintaasi samayn doono in biden uu gaadho biden iyo weliba sanders ayaa ah labada xubnood ee u dambeeyey ee ka soo hadhay ilaa labaatan qof oo u tartamayay inay noqdaan musharaxa jagada madaxweyne u matali doona xisbiga dimuqraadiga doorashada soo socota
sanadkaas waxa uu ahaa cabdixakiin maxamuud shirwac oo warkiina la socodsiinayay cabdixakiim haye aan ku bilownay urur dhalinyaro oo lagu magacaabo boorama one dollar ayaa cusbitaalka magaalada boorama gaadhsiiyey qalabka neefta ka caawiya bukaanka xilli uu xanuunka coronavirus amaba covid sagaal iyo toban uu soo gaadhay somalilan warbixintan waxaa magaalada boorama nooga soo diray wariyahayaga haashim sheekh cumar good ururka dhallinyarada la baxay boorama hal dollar ugu deeq oo la asaasay bilowgii sannadkan ayaa sheegay deeqihii soo gaadhay ee ay ka heleen bulshada magaalada gobollada kale ee somalilan iyo qurbajoogta inay ugu soo iibiyeen cusbitaalka magaalada boorama agab caafimaad oo cusbitaalkaasi aada ugu baahnaa wakhti cabsi weyn laga qabo xanuunka koronafirus ee dunidii ku faafay magacaygu waa khadar cumar samriye waxaan ka mid ahay tiimka boorama on dollar waxaan ahay gudoomiyaha brogaraamka borome on dollar brogaraamka waxaan aasaasnay toddobaaatankii bishii koowaad labada kun iyo labaatanka dida aanu jirnay laba bilood ku dhadhowaada halhalkii dollar aan uruurinay ama qaaraankii aan halhalka dollar aan bulshada qaybaheega kala duwanaan kasoo uruurinay waxqabadkii koowaad waxaan qabanay wiiggii iminkaan soo dhaafnay waxaan ogsajiinno u iibinay dhakhtarka weyne ee degmada boorama oon ugu talagalnay ka hortaga xanuunkan imika cabsidiisa inagu jirta ee covid n-ka in yacni bulshada loogu adeego degmada boorama iyo dhammaan gobolka awdalba waxaana rajaynaynaa waxqabadkayga kan iyo ku kale iyo kuwa soo socdaba inaanu yacni qaban doonno wax bulshadu baahi weyn u qabto haddaba muxuu ahaa hadafka iyo ujeedooyinka ay u asaaseen dhallinyaradani ururkan iskaa wax u qabsada ah mar kale iyagoo iftiiminaya ku talagalkooga waxqabadka ee ururka ayay dhallinyaradaasi sheegeen waxyaabahan oo asaasnay waxaa ka mid ahaa inaan kaga shaqayno horumarka degmada boorama oo horumar marka la yidhaahdo waxa soo gelaya maskaxdaada wax badan laakiin waxaan soo koobnay inaan shanta sanneed soo socoto aan ka shaqayn karno caafimaadka infrastructureka magaalada oo ay qurxintii soo gelayso iftiimintii soo gelayso nadaafadii magaalada soo gelayso waxaa kaloon ka shaqaynaynaa agoonta derbijiifta iyo camal la-aanta oo nadhi dhallinyartii jaamacadaha ka baxday ee bilaashaqooyinka in brograamka dhexdiisa shaqaabuur looga bilaabo muddadii ilaa iminka waxyaabaha noo qabsoomay waxaa ka mid ahaa inaan samaynay diiwaangelin aan diiwaangelinay shaqaalaha dowladda shaqaalaha ganacsiyada gaarka loo leeyahay shaqaalaha jaamacadaha macallimiinta iskuullada hay-adaha maxalliga ah ururada local njooyada goobaha caafimaadka ee degmada boorama
magacayga waa idil cabdirashiid waxaan ka mid ahay tiim boorama n dolar waxaanan ahay waxaan ugu talagalnay in lagaga shaqeeyo horumarka gobolka awdan oo uu taagan yahay akownka gobolku ahaado difloma fan lagaga shaqayn doono horumarkiisa isla xisaabtan iyo uu yeesho transbaransigiisuna ay caddaadaan wax nidaam aqooni ku dhisan tahay oo la wada arki karo wax laqabadkiisa iyo wixii soo gala akownkaasna ay loo madax bannaanaado dibna noolala xisaabtami karo mar walba oo loo baahdo isla xisaabtanna aan u taagannahay brograam kasta markaan qabanaynana waxaan samayn doonaa insha allah inaan akownka wixiina soo galay iyo waxaan ku qabanayna ay halkaa ka caddaato dhallinyaradan iskugu jira gabdho iyo wiilal waxay codsi u dirayaan qof kasta inuu ka qayb qaato howlaha iskaa waxu qabsada ah ee ay ka wadaan gudaha magaalada boorama ayna ugu ururinayaan halka doolar magacaygu waa cabdirashiid maxamed daahir oo ku magac dheer cabdirashiid daacad degan magaalada boorama waxaan ka mid ahay barnaamijkan borama on dolar ugu talagalnay horumarka magaalada borama iyo gobolka awdal gaar ahaan magaalada borama si aan hortaan ugu bilowno waana barnaamijkii ugu horreeyey soomaali meel ay joogtaba ay loogu magacdaro magaalo on dolar waxaan rabnaa markaa dadka meel walbay joogaan reer borama iyo soomaalida kale iyo somalilan inay nagala qayb qaataan barnaamijkan kudhis borama oo ah borama on dolar iyo horumarkeeda barnaamijkan intii socday qaadhanadii lasoo ururiyey halkii dolar shirkado badan iyo dad fara badan oo meelo kala duwan jooga way soo wada direen halkii dolar iyo inka badanba marka waxaan leeyahay inta naga maqan weli soo dirin waad aragtaan waxqabadkii koowaadaanu qabannay bishan wuxuu ahaa oxyjiin aan u soo ibinay dhakhtarka boorama afar xabo afartaasina faa'iidada ay leedahay waa la ogaanaya oo dadku ay u bogeen inay waxtar u leedahay maadaama adduunyada iminka ka jiro xanuun la ydhahda coronavirus markii horena ay jirtay oxyjin la'aan isbitaalka boorama marka waxaan leenahay dadkeenna haddii aan wax u qabanayno waa inaan wax muuqda oo waxtar leh aan u qabanno in ka badanba waynu ku cunaa lacagta aanu hayno khasaarana way gelisaa dad baahan way jiraan caafimaad ahaan waxbarasho ahaan ayaan rabnaa inaan ka kabno iyo bilicda magaalada boorama oon gelino laydhadh marka briortiga waxaan siinaynaa kolba baahidii taalla marka waxaan leenahay bulshada inay nagala qayb qaataan iyaguna ay magaalooyinkooga kale kuwa naga fog ay ka samaystaan barnaamij noocan oo kale ah waa horumar waddanka taabanaya oo iskaa waxu qabso oo ah maadaama ay reer boorama ku suntan yihiin barnaamijka iskaa waxu qabso ee soomaalida oo dhan ay u taqaano kii lagu bilaabay buu ahaa magaalada boon markaa boormana lagu dhisay dugsiyo fara badan jidadkaad arkaysaane asarda waxaa bilaabay reer boorama somalilan o dhan waa ka hirgashay gobolada kale soomaalida kalena way bilaabeen kuwaas waxay ahaayeen ururka dhallinyarada ee la baxay boorama hal doolar ugu deeq oo ka warramaya muddada kooban ay dhisnaayeen iyo qalabka caafimaad ee ay gaadhsiiyeen cusbitaalka guud ee magaalada qalabkaasi oo ay baahi weyn u qabeen xaashim sheekh cumar good v o a boorama haatana dhegaystayaal aan jalleecna dhinacii kaalmaha heestaa islamarkaana waxaad ku soo dhowaataan heestan ay sida wada jirka ugu luuqaynayaan fanaaniinta farxiyo fiska iyo weliba cabdicasiis iskalaaj
magaalada laascaanood qaar ka mida dhallinyarada waxbarashada sare dhammaysata ayaa bilaabay inay u wareegaan dhanka tacabka beeraha warbixintan waxaa noo soo diray waryaheena cabdikariim olol qaar ka mida dhallinyarada magaalada laascaanood ee jaamacadaha dhameeye ayaa bilaabay inay samaystaan beero kuwaasoo ka samaynaya duleedka magaalada laascanood gaar ahaan deegaanka waqdariye oo ay ku yaalaan beeraha ugu badan ee ku yaala degmada laascanood dhalinyaradan ayaa sheegay xilligay jaamacadaha dhammeeyeen inay bilaabeen siday tacabka beeraha u geli lahaayeen qaarkoodna iyagoo aan beeraha baran ayay waxay si weyn doonayeen inay uga faa'iidaystaan waxsoo saarka cabdiqani maxamed ogle waxa uu ka mid yahay ardayda jaamacadaha dhammaysa ee beeraha ka samaysanaysa duleedka magaalada laascanood waxa uuna ii sheegay qaab casri ah iyo sidii dadkii hore ay beeraha u samaysan jireen inay uga hirgeliyeen beeraha magaalada laascanood wax loo baahan yahay in laga lamaagashado oo laga shaqaysto laba barnaamijkan isku wada barnaamijkii hore ee ahaa kii qaduumiga ahaa ee dadka hore markaa lagu dhaqmi jiray iyo barnaamijkan cusub aaba green house fee oo kale abaan hadda noo beeran anoo shaqeeya labadaba noo shaqeeyaan marka beeruhu faa'iido badan bay leeyihiin caqabado waa iska jiraana inay fahamkaas oo kale ay sameeyaan ooay wax soo saar dhanka beeraha u leexdaan intay sugi lahaayeen shaqooyin ay ku guuleystaan ama ay magaalada iska joogi lahaayeen iyagoona camal ahayn waxaa ka dhigan tahay in dee dhalinyaradan cabanaysa oo ka cabanaysa inay san jirin shaqo abuur usan jirin iyagaa gacanta wax ka samaysan kara dalku waa dal bihin adigoo kale waxaad ii sheegtay inaad hirgeliseen qaabkan casriga oo kale bal ka waran beeraleydii hore maxay idinka faa'iidayeen xagga aqoonta
waxay naga faa'idi jirayaan walaale qaabkan horta aan guurnay oo oo qeybta labada isku kala dhex jiraa qeybtii hore iyo qeybta dambaba si sida meesha u fudud ay ka heli karaan marka koobaad iyo sida u fudud ee markaa u beeran karayaan qeybta cusub ee teknolojiyadda markaa bee socota labadaba waxaanu ka tiri karnaa haddii ay tahay xaggey ka heli karayaan oo resourcekii ay u baahnaayeen in ay markaa wax ku beeraan haddii ay tahay markii ay resourceki helaan sidee bay wax ugu beerayaan labadaba waxaanu ka tari karnaa iniyada ah maxamed cabdisalaan maxamed waa aqooyahan dhanka beeraha talooyin ayuu siiyaa dadka beeraleyda ee degmada laascanood waxa uuna ii sheegay in tallaabadani ay tahay mid dhallinyaradu ay ku dhiiranayaan sida ay beere u samaysan lahaayeen xilli aan kula hadlay isagoo ku sugan deegaanka saaxdheer ee gobolka sool oo uu ka caawinayay beeraley halkaasi ka samaysatay beeraha sida casriga loo sameeyo sosaarka beeraha gobolka sool aad buu sanadadii u dambeeyey u fiican yahay wax soo saarku aad buu kor ugu kacay waxaa la helay dad dhalinyaro ah oo khabiira ah oo cilmi u leh beeraha laakiin haddeer sanadii u dambeeyey aad bay dadka u fahmeen wax soo saarkuna aad buu kacay ganacsata ganacsataa jirta iyagu isu tegay oo samaystay shirkado oo qaar kumashiyaal ah beeraha uga faa'iidaystay dadkana uga faa'iideeya iyaga ka faa'iidaysta waa gartay waxaa jira dhalinyaro badan oo jaamacadaha dhammaysay oo tacabka beeraha samaynaya oo kale bal nooga waran kuwaas oo kale iyo dadaalka maadaama ad aqoon fiican u leeda beerahana xog fiican u hayso gobolka sool dhalinyaradaasi waa dhalinyaro aragti fog leh oo arkay himiladooduna ay tahay inay dadkooda iyo dalkooda wax usoo saaraan waa dhalinyaro firfircoon waa ku bogaadinayaa runtii dhalinyaradaas waxay doonayaan inay dalkooda ay wax u qabtaan dadkooduna waxay cuni lahaayeen ay usoo saaraan adiga hadda arkayo dunidu hadda waxay ku jirtaa xaalad degdega qof waliba waxa uu haysto oo markaa jeebka ugu jira beertiisa uunbuu ku xisaabtamayaa maanta marka taas baa laga duulayaa dadkuna ay doonayaan inay dhallinyaradaasi aragti ka yeeshaan oo qofku man laa yamliku qurullahi mutaqaraarahu qofku hadduusan wax soo saaran go-aan ma leh marka dhalinyaradaas aad baan u bogaadinayaa meel fiicanna way marinayaan wax soo saarkana dadkii qofku dhalinyarada ah qofku dhalinyarada wuxuu leeyahay maskax saliima wuxuu leeyahay aragti fog wuxuu leeyahay hami wuxuu leeyahay inuusan shaqada ka cajin oo firfircooni dhalinyaranimo xagga xooga ah marka dhalinyaradaasi waa dhalinyaro wax badan soo saari karta way jiraan dhalinyaro badan oo aan macnaha iisheega aan ka bixin jaamacadaha beeraha laakiin ku jira tabcasho waana ku mahadsan yihiin waa gartay talooyinka aad siisaan maxaa kamid a dhalinyarada oo kale marka ay beera cusub samaysanayaan waa ko horta waxaanu siinaa dhiirigelin waxaanu siinaa tababaro waxaanu siinaa inaanu ku xidhno dadyooga suuqa xagga magaciisa suuqa oo kale waxaanu siinaa waxa layaa dhahdo inaanu xagga hay-adaha hadday wax caawin karaan aanu kala shaqayno
dhalinyaradan ayaa waxay tusaale u yihiin dhalinyaro badan kuwaasoo dadaal ka samaynaya sidii ay dhiirigelin dhexdooda u samaysan lahaayeen kooxdan tacabka beeraha ka samaynaysa magaalada laascanood ayaa waxa ay tahay calaamad wanaagsan iyadoo dunida oo dhan laga hadlayo wax soo saarka beeraha cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood kaasi waxau ahaa waryaheena cabdikariin olol oo warbixintaasi nooga soo diray laascanood haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya axmed cali sheekh
walanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta tottenham hotspur ayaa la sheegay inaanay doonaynin in ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee kooxdaasi harri kane ay ka iibiso mid ka mid ah kooxaha waaweyn ee horyaalka dalka ingiriiska ee brimier liga ka dhisan ciyaaryahan harri kane oo xlabaatan jir ah ayaa qandaraas cusub oo lix sana ah waxa uu kooxda sbaris la galay bishii juun ee sannaddii hase yeeshee waxaa maalmihii ugu dambeeyey soo baxayay warar ay baahinayaan warbaahinta qaar oo sheegaya in guddoomiyaha kooxdaasi daniel levi uu doonayo in ciyaaryahankani u iibiyo haddii uu ku heli karo lacag gaaraysa laba boqol oo milyan oo baamka dalka ingiriiska ah warbixinadani ayaa waxay si gaara u carabaabeen kooxda kubadda cagta manchester united oo la sheegay in ay doonayso kabtanka xulka kubadda cagta dalka ingiriiska si kastaba warar kale oo soo baxay maanta oo laga soo xigtay ilawareedyo ku dhow maamulka kooxdaasi ayaa lagu sheegay in kooxda tottenham aysan marnaba ciyaaryahan harri kane ka iibin doonin kooxaha loo yaqaano lixda waaweyn ee ah kuwa ugu awooda badan horyaalka brimier liga ee dalka ingiriiska dhinaca kale kooxda kubadda cagta tottenham ayaa maanta waxa ay ka laabatay go-aan ay hore u qaadatay oo ahaa inay shaqada ka ceeliso shaqaalaha kooxdaasi ee aan ahayn ciyaartooyda si ay u yarayso qarashka ka baxa kooxdaasi kadib markii khasaare lacageed uu ka soo gaaray cudurka coronavirus oo mamnuucay in la ciyaaro horyaalo badan oo ka mid ah kuwa caalamka kooxda tottenham ayaa waxaa cadaadis xoogan ay kala kulantay guddi ay leeyihiin taageerayaasha kooxdaasi kuwaas uu aad ugu dhaleeceeyey in ay shaqada ka ceeliso shaqaale lacag aad u yar qaata halka ciyaaryahanada oo malaayiin doolar ka qaata kooxdaasi ay weli mushaarkooda sii qaadanayaan si kastaba go-aanka maanta lagu dhawaaqay ayaa lagu sheegay in kooxda aanay ceelin doonin shaqaalaha islamarkaana ay sii bixin doonto mushaarkooda iyadoo aan isku hadlayn doonin lacagta dowladda ay bixiso ee la siiyo dadka shaqooyinkooda ay ku lumeen cudurka koronaviruska dhinaca kale kooxaha kubadda cagta manchester united iyo manchester city ayaa la sheegay inay xiiseynayaan saxiixa ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee kooxda arbi lebsig ee dalka jarmalka dayod abomacano ciyaaryahankan koobaatan jirka ah oo u dhashay dalka faransiiska ayaa ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan ee kasoo baxaya qaaradda yurub waxaana la sheegay inuu si aada u xiiso geliyey tababare beb guardiola oo leliya kooxda man city iyo tababare olegana solshire oo ah tababaraha kooxda united kooxda kubadda cagta man city ayaa la sheegay in muddo laba sano ah ay isha ku haysay daafacan u dhashay dalka faransiiska kooxda city ayaa waxaa xil ciyaareedkan horyaalka ingiriiska laga dhaliyay kow iyo soddon gool taasi oo ka badan labadii xil ciyaareed ee lasoo dhaafay oo laga kala dhaliyey saddex iyo labaatan iyo toddoba iyo labaatan waxaana horyaalka dalka ingiriiska weli ka harsan kulamo dhowr ah marka dib loo bilaabo taasi oo macnaheedu uu yahay in kow iyo soddon gool ka badan laga sii dhalin karo dhinaca kale kooxda kubadda cagta man united ayaa la sheegay in ciyaaryahankan ay doonayso haddii ay hesho kooxo ka iibsada ciyaaryahanada chris smolin iyo phil jones oo la sheegay mustaqbalkooda kooxda united iminka uu yahay mid gebagaba ah oo kooxdaasi aanay doonayn inay sii haysato ugu dambeyntiina xiriir kubadda cagta dalka talyaaniga ayaa waxa uu sheegay in bisha mey markii la gaaro horaanteeda ay cudurka coronavirus ka tijaabin doonaan dhammaan ciyaartooyda horyaalka zeyri aada si loogu diyaarigaroobo in horyaalka dib loo bilaabo horyaalka zeyri aada ayaa hakad ku jira tan iyo sagaalkii bishii maarso markaasi oo cudurka coronavirus uu bilaabay inuu si aada ugu faafo dalka talyaaniga bayaan ka soo baxay madaxweynaha xiriirka kubadda cagta talyaaniga gabriele garavina ayaa lagu yidhi mar allaale iyo markii ay noo saamaxdo duruufta waxaynu bilaabi doonaa in ciyaaryahanada aynu tijaabo ka qaadno si aynu ugu diyaarino horyaalka in dib loo bilaabo si kastaba ilaai hadda ma cadda xilliga horyaalka la bilaabi doono xubinta cayaarahana waa naga intaas
dhegeystayaal gabagabada idaacadda markana inagoo kusii siqayna waxaanu idiin soo qabanaynaa codadka macaan ee cawaale aadan iyo misxiis
damaysan doortay inu way waxaa tahay dheeli jira waxaa tahay oo waxaa tahay dhoolonkoday damaysan doortay inu way waxaa tahay dheeli jiran oo waxaa tahay waxaa tahay dhoolonkoday Dhitiga adiga u wacan dhiga ugu qiimo badan oo dhabbaan adiku jeclahayeoo dhabbaan adiku jeclahaye dhitiga adiga u wacan dhiga ugu qiimo badan oo dhabbaan adiku jeclahayeoo dhabbaan adiku jeclahaye dharkaan dharkaan xidhanayay dhaxanta iga celinaya intaad igu dhararan tahay qaybkay waan dhaafaya
intaa ayaana kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud sharwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
damaysan doortay inu way waxaa tahay dheeli jira waxaa tahay oo waxaa tahay dhoolonkoday damaysan doortay inu way waxaa tahay dhee